dhegaystayaasha caalamka daafihiisa nagala socda uu halkani waa raadiyo tima cadde ood aadaaba ka dhegaysataan shabakadda caalamiga ee tima cadde news network waa anigu axmed xaaji barkada axmed hanada oo aadaaba idila socodsiiya soonyaalka taariikheed ee sanam iyo gobonimada somalilan jidkii dheeraa ee loo soo maray barnaamijkan oon aadaaba ku soo qaato qeybo kala duwan oon weli ku geda jiro haweenku doorkii ay ku lahaayeen halganka iyo gobonimadaba barnaamijkan oo qeybtiisii koowaad iyo qeybtii labaad iyo tii saddexaad iyo tan afraadan gudagalaynaba hay marti igu tahay marwe leyla abakar cabdilaahi oo ah mujaahid cabdisalaam turki marwadiisii waxaa kaloo barnaamijyadan ka heli doontaan qoraallo iyo filmaba qoraalladaasay soo kala saari doonaan jaamac muuse jaamac xasan cabdi madar sayid maxamuud yuusuf iyo anigu axmed xaaji barkade axmed haanada oo soo saari doona qeybta filimka ab waxaa mar labaad mahad ballaadhan aan hawada u marinayaa dhegaystayaasha caalamka daafihiisa nagala socda iimaylada tirada badan ay noo soo dirayaan ee talada iyo tusaalaha iyo canaantabada waxaan idiin kala bixi doonaa marwo leyla abukar cabdilaahi iyo barnaamijka qeybtiisii afraadeen gudagallay halkaad weli nagala socotaana waa raadiyo tima cadde ood aadaaba ka dhagaysataan shabakadda caalamiga ee tima cadde news network maxaa dhacay ee kale
marka waxa dhacay maalintii markii aan sheekadii fashilantay ayaa turki oo la socdaa bas abtigay leeyahay discigaal baa guriga iigu yimid markaas igu yidhi arrin waxbaa soo kordhay arrinta way cusubtay haddii lagu yimaado afkaaga isku xidho waan weydiiya waxaan kuyihi xagaa tegaysa markaas igu yihi waxaan tegaynaa guriga markaa lixdan oo la socda waxaan tegaynaa guriga jawaan gurigiisa ayanu fadhiisanaynaa marka halkaasaan tegaynaa haddii cidi kuu timaado waxba ma ogid waayo maba sii weydiino maxaa soo kordhayo marka magaalada waad arkaysaa dee baabuurtii milatariga soconaysa wadurbo warkii weyse soo taraya waad arkaysaa in dad la qabqabtay oo dadkii baqdintii soo gashay oo dadku dhegtooda taagan tahay marka dareenka wuu kacsanaayo waa arkay laakiin warka xogogaalka ah markaa maan hayn turkina muu doonaya inuu sii hadlo isaga qudhiisa xogogaal muu haynin markaa laakiin waa loo sheegay in nimankaa la qabqabtay maanta kabacdina gurigiibay iska tageen adigu ilaa casarkii waan iska fadhinay fiidkii markay ahayd ilaa shantii meelaha aduu toddobadii shantii toddobadii meelaha ayaa waxaa ii yimi inan tagsiilo ahoo la odhan jiray musabeed markaa iminka hargeysuu joogaa inan inankaasaa ii yimi anigoo guriga hooyadii weli joogna markaasuu inankiyo dee sidaa u gariiraya oo warwarsan oo yaaban oo le maxaan war maxaa dhahaa dee markaasuu sheekadii oo dhan noo sheego markaasuu yiri nimankaasaa la qabtay cid walba way sheegeen meel kastoo la maray way sheegeen qof kasta oo far ku lahaa oo lug ku lahaa way sheegeen aniguna maxay ahaydeen gaadhigii markaa nin iyuu watay turki igu yidhi masidigiibaa usoo diray qof baa sacuudiga uga keenay carola ayuu watay oo cusub marka gaadhigana dad badan baan ku qaaday oo ninkan axmed cumar waan ku qaaday ismaa cabdi ismaaciils waan ku qaaday rag badan meelaha markay tegtegeen anigaa siday marka maxay ahaydeen baqdi baa jirta gaadhiga waan kaxaynayaa waxaan kasoo gudaya wajaale marka halkaasaan ka tallaabay ama waan soo noqon marka ha isheegina idinkana cidna yaan laydinka arkin aduu inankii warwardi gaadhigana waan gubaya waan tuuraya waxaan yeelo garan maayo war bal shaydaanka iska naarota nimankii miyaa la qabqabta ma sameeye markaasuu yidhi iminka gurigii jawaaban kasoo qaado waxaan keenay guri ku yaala halkan jeelka dushiisa oo oday isna markaa ku jiray sahanka ahaan jira oo maxamed layidhaah gabadh yaruu guursaday markaas gurigii oo maxamed baan keeno guryaha jeelasha agtooda ku yaala ayaan keenay marka halkaas iyaguna joogeen way iska ladnaayeen dee nabadgelyo waan tegayahay marka waxba ma ogdin waxba idinmaan sheegin haddii laykiin weydiiya ima taqaaniin dawaydinka inanka habeenkii sidiibuu nagaga tegay anigoo yaabanoola maxaanan walaalnahay baa joogay isaguna markaa secondariga ku jira markaa ururo yaryaroo waxay ku jireen dhalinyarada ahoo laakiin baqdina ku jirta laakiin haddana way kulmaan oo way isarkaan marka inay urur dhalinyaro ah samaystaan bay doonayeen inankiibuu daaqada ku garaacay maqsinkii horday wuu ka furay de hargeysana waad garanaysaa sagaalkii barhkana waaba damo meel walba way huridaa laydhadhna ma jiraan waa la baqwo waa madow marka maxay haydeen dib waaba la seexdayba markaasuu iyimid inanki markaas intuu gurigeyguna waxoogaa gu jira adoo shan marir baa loo kala lugeynaya way isu muuqdaan gurigeygii guriga hooyadii degan yihiin markaasuu iyimid igu yidhi axmed baa laydhaa leelii turki gurigii buu joogaa yaab ilaahay keena maxaa soo celiya haddana keenay haddana waa ka inankii aan gurigiigu imid anigii hooyadii ku qalan war maxaa ku helay waa lagu qaban dee bal annagana hana gubina maad waxaan iskaga baxid maad iskaga tagtid halkaasaan wacdi ka bilownoon ku idhi dib waxaanaad wadaa waa dembi weeyaan waa khalad weeyaan adigiibaa halis ku jira anagina halis baadna gelinaysaa waxaad waxba maaha waxbana ma jiraan waxaa ka baqaysan way iska caadi weyan waan dee idin soo nabadgeliynaya si ay noqotaba wa idinkaasi dee nabadgelyo habeenkii halkii cashaana sameeyey cashadii ka cunugu tegay xagkad xawa seexanaysaa meel baan seexanaya gurigii oo maxamed kalan seexdo guri adigu anaa istaberya markaasuu yidhi magaaladu way badan tahay dawadankaasoo ma ladidin cidima idiin timi maya bes afkiina iska xidho iska aamus haddana sidii buu nagaga tegay markaasuu anigu aan gurigii iska qabtan gurigeygii tegay markaan gurigeygii aan tegay ee habe waagu noo bariyay adigu haddana maalintii labaad ode dunida isla kacsan tahay oo dad baa la xidhay waxbaa la xidho de dadku saa wada taagan yihiin oo qofna qof la hadlayn laakiin dee indhaha laga wada hadlayo ayaa galabnimadii markaa inankaygii saddexaad baan markaa uur leeahay ayaa galabnimadii caruurta markaay soo tooseen labadii yaryaraa xasarkii anigoo caana siinayay guriga fadhibu albaabka furanu iska soo galay nin baaba soo galay wuu iiyimi markaasunbaigu yidhi waxaan doondoonaya qolasha jabuuti oo meelahana ayaan doondoonaya oo laygu yiri ma garanaysaa hebel hebel layrata xaafadahan reer jabuuti iyo weydii baan ku yidhi markiiba gartay ninkan inaanu ahayn nin reer jabuuti dee nin afkanfureed ku hadlayo waan gartay marka maxaad ka doonaysaa waxba alaabaa laygu soo dhiibo waa kaasi maad garanaysaa markaasuu damcayna guriga eegay markaasaan ku yidhi waqtigaan ku jiray intaan kasoo daba kacay baan ku yidhi gurigii guryahan xaafadahan weydii igu xiga wuu baxay markuu iska tegay dee weli dhegti dadka wada taagan tahay turkiya in la qabtay meel uu maray meel sheeka ku dambeysay midna anaan war u haynin ayaa habeennimadii markay ahayd saddexdii habeennimo mise waa ciidan dhan oo dee bliis ah albaabkii garaacay yaaba waa la garaacay bliis bliis bliis waa la fur albaabka albaabkay gargaraaceen gargaraaceno markaa guriga waa gurigan ku jira waa afar maqsin markaa maqsin qol u xidhan yahay saddexda kalena inuu ku jira marka guriga waxaaba joogna waa aniga iyo labada caruur ee yaran dhalay iyo inantii ciidanka ila joogtay afartee qof baaban nahayba guriga markaa reerka kale u xidhanna ninba ka yimi sacuudiga oo fasax soo qaato malaha wadanka muddo badan ka raagay ayaa iyaa hurdo maqsinka gurigii baan ka furay waa ku waday sidii wax waalan intay usoo galay malaha toban nin midba meel kale midba meel kale marka anu waxaan u qaatayba inay turki soo heleen ay turki qabteen de waan ku yidhi fadhiisa halkan aniga maqsinkai caruurta hurday ku bal caruurta hayga toosinina waa madow faynuus baa la sitay kolba meel ula cararayaan iyo toojir gurigiibay baadheen baadheen baadheen maqsin walba galeen maqsin walba galeen way baadheen way baadheen hanjabaada caga juglaynta markaasay waxaan mataloma dad badawo bay haayen baan isiri markaas kabadhkii markay fureen de ama gogolihii ku jiray ama dharkii ku jiray waxaanoo lacaga xagay ka helaan waxaanoo dhara xagay ka helaan waxaanoo adduun hadday waba la yaabeen haddee dadkan dadka fri waayo bal waxaa hadda kabadhada ugu jira bal waa kuwa iyaga intaa way hadlayaan intaa way caytamayaan iyo door iimaanka ilaahay ka qaada iyo door waa dadka fri weeyaan nimcaday iska daadinayaan bal guryaha ku jiraan de guri walba bal dumarka ay haystaan de aduu guriga bay baadheen wax walba bay baadheen waxay heleen sawir ay turki iyo cadhays wada sawiran yihiin marka cadhays hore ayay warkiisa u hayeen oo tuhum baa soo galo way ogaayeen inuu dhaqdhaqaaqa ku jiro laakiin wax evidence oo cadeyna markaa may haynin adigu habeenkii habeenkii oo dhan hana galalafaan caruurtii sasta islaya wax walba saa usoo kala tuureen markaasay odaygiibay ku garaaceen maqsinkii kale odaygii naftun baan ka bixin dee mabu arag wadanka iyo waxaan istaba yaacay yaa tay adiguna markaasay baadheen isagii eegeen waar adeer guriga marti baan ku ah waar waxba ma haysto waaran guriga yaa soo gala wallaahi gabadha xaamilada iyo dee labada caruura iyo gabadha alla ilaah markaasu yidhi bisad cadow gidaarka kasoo booda ayaa gurigaa ku wehelisa gurigiibay si kasta adigu ninkii baan markaa gartay anigu casarkii kii iyo masaan kuda adigu miyaan maanta imaninoo jabuuti baan ay lahayn markaasu yidhi mee maan ahayna intuu dafiro iska booda gurigii bay xagga kale noo rogeen wayna baadheen cayda cagajuulaynta baqdinta wallahi waxaan islee talo wadnuhu miiskaa taagi baqdinta i haysa adigu waxay naga tageen ilaa markay shantii meelaha ahayd laba saacadood nagu jireen bay iska tageen wixii mabaan kala gurina caruurtiina waa jiifsadeen halkiibaan haddana ku yidhi war balyar seexdaynta waagu beriyay waan fadhiistaan halkiisaan u fadhiyay show caalamkaba intaan ka baxay ayuunba waxay hor yimidun turkiya oo intay gacanta ku hayaan dee say doonaan u garaacaya fadhi fadhi mar dambe malaha aan saacad fadhiyay oo gamcihii idaaleen gacanta kabuubyadii dhabankii gacantiisa aan sugay gacanta idaash ayaan soo baraarugay anoo markaa yar jiifsaday oo ay tahay shantiyo barhkii markaa la eedaamayo dadkii diiga gunaceyayaanood maqlayso haddana waa garaac kale subxaana allah naftun baani ka bixin haddana miyay soo noqdeen garaac kale markaa caruurti way tooseen oo iyagu daaradii bay iskaga ciyaarayaan way fureen albaabkii caruurta furtay hooyey waa aabo waa aabo oh my god naftun baan haddana iga bixin de inay halkan taagan yihiin oy arkayaan iyagii oo la qabanayo waar maxaa ku soo celiyay waar maxaa ku kamsir waa la sheega xalin laydin baadhiyay waan ogaay waxaan sid balreerkii ka wardo war maxaa ku soo celiyay deme waan idin maxaa qabtan waxbaa laydin geystay m aniga cidna qaban mayse cidna waxba yeeli mayse naxdin wallahi waxaan sid ilmihiba u kaasoo dhacay wadnimi iskaa taagay baqdin iyo naxdin adoo cabaar buu nala joogay ilaa hafan hour buu caruurta eego laha ciyaaray orodoo iska tag maxaa kusoo celiyay ha imanin iska tag muu bixinaya adigu waan sii eeg xaafadeyduna baska waa loo lugeeyaa basku ma lahaa laso wadooyin mala way wada xidhan tahay markaa baska waa inaad xaafado dhowr ka baxdaa aad sii dhex martaa xaafado kala didna dhinaca main roadka ku dhacda ilaa intii baan sii eega balin la qabtay balin la qabtay waan sii dabagalay waan sii dabagalay waan sii dabagalay lug buu halkee kaga baxay buurtaas uu kaga baxay idaacadda halkeeda ah uu lug ku tegay markaa arkeen wadadaa xad qaaday waagina beriyay dadkuna soconaya markaa sirwaali waxaa lama xidhnay macawisiyo waxaa la xidhan yahay iyo go-yaal shaal iyo bakoorad bay sitaan oo waxay iska dhigaan isaga lixlaya niman baac mushtariya markaa lixle isagu waxaaba xidhan yahayba isagoo maalin shaadhii sirwaal gashan oo unbuu duhurkii naga tego haddana fiidkii unbuu soo noqday kiyo macawis gabowda iyo dhar gaboobay siita waxaan xaggaas kasoo heshay gabowda markaasir wallahi oday dariiqaa ka marayaan ku yidhi adeer io bedel maxakabaha nasiib wanaag waaba ileekaadeen bo macawistii iyo go-iisii iyo wixii oo dhan ayaan soo qaatay nin reer miiya markaasuu macawistii wuxuu joojisan jiray halkaa kubka hoos dushiisa hoosta hoose kuraanta muu gaarsan jirin laakiin kubka bartankiisa hadi jeer macawista ku xidhan jiro waxaad moodaysay dilaal imika xayraan oo suuqa kasoo gala iyo hangooloosid marka adigu waxban hadal kugu daalina habeen maalintii sidiiba ku ambabaxay wuu iska tegay marka waxaa igu maqaalo ah inankii muusebeed yarkii waa la qabtay wade ninkiibaa sheegay markaa sheekada axmed cumarkii iyo dadkiibaa sheegay muusebeed baa lasoo kaxeeyey waxaa la tusay sawiradii marka wuxuu ku bax xabad muu sheegin wax ku baxsadun adeer nimankan mataqaana ahaa ninka waan aqaanaa anigu waxaan u aqaanaa khayre ninka kalena waxaan u aqaanaa cabdisalaam halkaad geyn jirtay nasoods halkaad geyn jirtay mid walba waxay joojiyaan guriga hooyada agteedu keeno markaas yidhi aniga halkan igaga tegi jireen meel ay geli jireen iyo meel ay tegi jireen midna warma hayo marka weli ma garanayo familigiisa halkuu degan yahay iyo halkuu turka cidiisa lawa isku xidhiirin lahayn hadduu kusoo dhaweeyo guriga hooyadii uu kusoo xidhiirin la odhan lahayn gurigan iyo reerkan u tagaa halkan ay gaga degaan sheekadii markaasuu nin meel walba wuxuu ku yidhi anigu nin taksiilaab anigu waan shaqaysan jiray halkaasaan anigu nin walba dhigaa halkaasaan kaga igaga hadha marka isaga halkaas lagu soo daayo ku baxsada kabacdi laba habeen markuu turki naga maqnaa ayuu soo noqday maalintii dambe markaasaan ku nidhi ilaaba ilaa waa inaad baxdaa ood jabuuti tagtaa ma joogisid halkan ma maxay haydeen de anaan iska calaacalo waad ka garanaysa dumar calaacalkooda ma joogisid halkan ka bax jabuuti tag isna u naga ogolaada sho markiisa horeba qorshuu u socdo waxaan ku idhaha bahalahan shakaaladan telefoon lagu hadleen walki tolka iyo alaabo jabuuti taale iyo qorshe kalaaba marka horeba loosoo abaablo layidhi mar haddii sheekadii fashilantay kasoo bax kaalay jabuuti a masaas ahaa waaban tegayaa masa okay gaadhaaba lagu qaaday beer baan ku leenay halkaa geed deeble kala qore meel la yidhaha geed deeble halkaasaa la geeyey beertiibay hooyadii iyo abtiyaaladii iyo waxay isugu tageen halkii baa la geeyey waxaa la yidhi gaari raaci kari maysido de waa lagu garanaya waa lagu qabanaya waxaad samaynaysaa lug baad ku baxaysaa wuxuu tagay markaa dhib waxaa raacay oday hooyada ilmaadeer yihiin markii la geeyo beerta kala qore waa geed deebla dusheeda ayay lug kaga tageen oo gabiley abtigii hooyadii adeerkeed miikana nuuriya halkaasaa la geeyey gabiley baa la geeyey gabiley markaa abtiyaaladay waxay isaham safray diran jireen jabuuti oo markaasi adi iyo xoolay kaxayn jireen oo markaasi sii lugeysan jireen oo jabuuti geyn jireen markaasaa li safrahaasaan kugu darayna safrihiiba adigu lagu daray turki saddex amalaa wuxuu isagu ii sheegay ilaa iyo shan casho ayay jabuuti li ku tageen oo kolba way iska nasanayeen deedna jabuuti buu sidii ku galay jabuuti buu turki sidii ku tagay marka hooyadeyna kamay daba tegin adigu waxay tiri markaad magaalada gasho jabuuti baan kaa daba tegi oon ku iman doona adigu waxaan iskugu daalna turkisidiiba ku anbo baxay saddex habeen kadib waa lixle iyo xayd oo soconaya lixloo calaacalaya tolaac tolaac tolaac tolaac oo ooyayo de garab waaye tol waaye cid waaye meeyey turki meeyey turki turki xaguu tegay tolaac anigii hooyadey waanu yaabana aniguna markaa ilaa toddoba bilood sideed bilood baan baqdin iyo naxdin baaba iga soo dhaweyso gebigaygaba daal baan habeenkiina ma seexdo maalintiina werwer baan nuu sara joogna maxaa talo idiin iman doono tolaahay waa calacalay tolaahay tol waaye maantaan tol waaye maantaan garab waaye leila maxaa saa igu gashay leila markaan anu sheegan ku war turki jabuuti buu tegay jabuuti buuna baxay haddaad doonaysa halkii maray maray adnaan ku marino kaalay oo ka bax waxaan wadiga arkaya family baa nahay caruur baa nahay maxamedo maxaa annagana hana gubin oo hana dhibin intana nagu filan baqdin baan saa u gariirinaan sidaana tol goormaa laydinadaa cid kale ma ogaaho aniga iyo hooyaday iyo inankaa aan walaalaana mooyaane qof islaama ama walaalo iga yareeroo joogay ama turkiga reerkooda ama dariskayga qof bini aadan oo og sheekadaasi waxaan dhacaya ee aan ku jirno cid ma oga qof uma sheegi kartid oo ulama hadli kartid oo uma warami kartid oo de adiga waaba baqaya qofkaad u sheegtaana waaba kaa cararayaaba adiga duruuftii waa tana halkay maraysa waa adiga arkaya oo dee qofkii gacanta lagu dhigo dee isagoo nolol baaba lagu dilaya lagu kala goynayo baqdin baan saa u gariirinaan leenahay habeenkii marka gabalku dhaco walaahi waan sii warwari jiran jira caawana gabalkii makuu dhacaya waagu markuu beriyo shanta ay tahay mabaan sugi jirin ayaan dibadda intaan usoo baxo aan odhan jiri alxamdulilah caawa nabad baad ku seexata adigu waxa halkugu daalna lixilaa calaacalay calaacalay calaacalay tolaa ilmada ka da-aysa ilaahun baa og tolaay tolaay tolaay xaggaan qaban tol waaye cid waaye garab waaye garabkay banaana tolaay xaggaan qaban leyley maanta dhimashadaa ii dhaanta leyley maxaad sidaa iigu gashay maxaad sidaa iigu gashay tolaay halkuu maray ma dhow yahay aan ka daba tagon soo ceshada tolaahi tolma adigu saacad ayuu ninkii qaylinayay waar bal shaydaanka iska naa annagiibaa baqdin ku jirna annagiibaa halis ku jirna adigna halis haysgelin annagana halisna gelin adiga arkaya caawa inaan dhali inaan beri dhali ilaah baa og in caruurtii la ii dayn caruurtii maanta turki tag anaa aabbiyi hooyow ah caruurtaydiiyo aabbiyi hooyala aan ku dhicina waxaad yeeshaa cagta naga yareeyo niyow adiguna ka tasha meeshan marka markaasuu cabaar markuu fadhiibu intuu kacay bu haddana inaan walaalnahay inanka axmedan kuu sheegay buu yidhi kaalay raac kii ku kaxaysta suga suga suga suga suga suga labiyo tobankii habeennimo ayaan aniga hooyadiisaan u taagnayn ayuu inankii soo noqday war ma nabad qabtaa haa bal orad waa la seexday adigu halkiibuu aroortii anana waag noogu beriyay sidii noogu beri korkii sidiibu jabuuti ku tago wuu galay jabuuti waa kaasoo markiiba dee hawlihiisa halkiibu ka bilaabo dee isagu ujeeduu lahaayoo u socda markaasaa waxa hooyadii turki hooyadii ayaa markaa baabash- baac mushtari bay burca ka tahay oo intay burca ay alaab ka qaataa dubay iyo halkaasay ka baac mushtaraysa aabahayna markaa dubay buu ka shaqeeya oo jooga markaas intay isu tageen bay aabaha la arxamayo islaantii isaga dhashay yidhaahay ninkii mar haddii layidhi jabuuti buu jooga waxaad samaysaa em, aynu cifiise u iibino adna laba kun oo iyo shan boqol oo dirhamkana adna laba kun iyo shan boqol oo dirhamkana aan isku darna fiisaha loo iibiyo markaasuu yidhi a- ay ku tashadeen oo fiisiyo lacagtii bay isku ururiyeen turkina isagoo ma isagaaba ogba cidba lama soo xiriirin markiiba hawlo kale iyo dad lala shiriyo lacag iyo dee hawlo kale unbaabu galay halkan baabu asanantiisii iyo hawlihiisii ka bilaabo anagii werwer wax allaale wax la yeelo la garan maayo tala maxaynu yeela hadda wer waxa war ma lahaya markaa dadka jabuuti qofna ku warrami ma ma weydiin kartid oo ma odhan kartid turka jabuuti ma kusoo aragta waad ka baqaysaa qofna warkuu keeni maayo qof walba wuxuu isleeyahay adeer haddaan ilaa ad- dad ha gelin iska suga un iska fadhiya un werwer werwer baqdin iyo werwer gurigeyga saasaa sahan looga hayo saasaa looga dul wareegaya nimanka safaylanka ah baabuurta wareegaysa lugta soconaysa markaasaa dadkii gulwadayaashii mid walba layidhi ka warhaya sahanka nagu socday iyo dee dadkana daba taagan waad arkaysa qofka sii dabagelaya guriga hooyada markaan tago qofbaa kusii daba socda markaan soo noqo qofka kusii baqdinta ee haysa ta haddii baqdin qof u dhimanaya baqdin anaa u dhiman laha adi waxaan hadal kugu daalna bil buu jabuuti joogay lacagtii aabahay baa markaa la xidhiidh oo ku yidhi waxaad yeelaysaa waxaan kuusoo helay fiise fiisaasaan kuu helay waxaan ka bax arrimahan ka bax waalibaad ku jirtaa reer iyo caruur baad leedahay dee aniguma reerkaaga mas-uulkiisa ma qaadi kare waxaad yeeshaa kaali xoogta reerkaaga soo dhoofo kaala waayahay buu ku yidhi aabahay laba wiig kadib warba uu ka waayay aabahay markaasuu aabahay telefoontu cajalinina soo dhiibi yidhi ninkii waan waayay ma yurub buu galay dadkii waan wareystay waxaa lagu yidhi ninkii yurub buu galo denmark iyo sweden iyo xaggaasuu qabta qolooyin daduu gargaranayay buu telefoonna kula hadlay war ninkaa ma aragteen wuxuu soo galay maanaa muu soo gelin adigu markii dambe muddo markay ahayd baa la ogaaday oo aabaha loo sheego loo yidhi ninkii ugu tallaabo dee tallaabistuna waxay ahayd qofku inuu dhintay oo markaa xabadiba ku dhacday oo mar hadduu tallaabo goortuu kugu soo noqon oo waddanka kusoo noqon dee ma ama dhimasho u dhinto ama waddanku isbedela idina ma filaysa waddanku inuu isbedelayo dee ay siyaasaddan isbedelayso qof waliba wuxuu leeyahy maxay iska waalayaan adigu markaasaan anigu markaa waan umulay adigu waxaan umulay um, thirty first of december nineteen eighty two ayaan habeenkaasaan umulay afar casho anoo umulan ayaa horta la- ma yaa la ii sheegoo laigu yidhi cajalad buu wuxuu igu soo dhiibay inaan gaadhi idris lahaa oo cumar dheere la odhan jiray ayuu cajalad usoo dhiibay marka idris baa dee duumasho iyo tuugo ku keena cajaladiiba waxaa isi wada yimi habaryarahay oo dhan malaha shan iyo aftigay hooyaday aniga gurigii baan nimid gurigaygii baa la yimid cajaladiiba habeen baa la dhegeysanaya iyaga waxay filayaan inuu hadal kaga soo baxo oo dee bu- waraysi iyo fariin uu ka tegaya dee war inuu hadal ka soo baxo wuxuu u tegay halkuu tegay wixii la sheego cajalada waxaa ka buuxaa heesihii la odhan jiray uu ku qaadi jiray em, saalax qaasim way rogaan horey u socodsiiyeen mise heestaasaa kasoo baxda waa la rogaa heestaasaa kasoo malaha toban goor aniga khajilaad waa heeso jacaylu ley nabadgelya waan tegay dee uu saalax qaasim ku heesi jiray heesiimka macaste hadan soo xasuustaanaa kuu sheegi ayay dhegaystaan way ka celiyaan way ka celiyaan xagga kale u rogaan way kusoo celiyaan way kusoo markaasay horta u qaadan waayaan waayo cajiladana soo diray haddii le reer dhanbuu ka tegaya mas-uul buu waayo cajiladana ana markiiba waan fahmay marka uu cajalada soo geliyo heesaha ay geliyeen markiiba hadalkiiba waan fahmay waan gartay inuu tegay markaa markaa dee abtiyaaladi kuma odhan karo maxay haydeen ninkani wuu tegay iska daayay iyo waxaan waaba ka xishoonayaaba cajaladii buu aftigii u qaadan waa hidhi say u dhixi kartaa cajalad yani nin dan oo reer ka tagay sidaba cajaladan markii dambe waristaan ku yidhi haddaad atleast fariin soo diraysa ma dee hadal tidhaahid waan tegay nabadgelyo iyo macnaaba wakti u hayayba buu yidhi un xasuustii aan idin xasuusnaayo cajaladaasoo meel ka baxaysay stuudiyo lagu dhagaysanayo un baan un cajalada isii ku yidhi deedna ninkaana soo dhiiboon inankiin oon sheega waxaan kooxad ka tidhaa reerkii waan tegay dir dhabaan ka tallaabay halkaasaan tegay nabadgelyo deedna sidii buu isagu turka ku tallaabay cajaladii anigoo haddana cajaladii markaa dhegaystay afar casho ka hor dhegaystay oo uu markaa qiyaastii sii maqan yahay afar bilood meelaha laba afar bilood saddex bilooduu maqan yahay moole afar bilood way ka yartay adigu laba bilooduu maqan markaa tegay toddoba bilood baan ahaa markaa dhalaybo ilmihii inankii markaa weli maan afartan bixin ayaa haddana markay hayd afar casho aan toban casho maqashiisanahay inuu tallaabay oon dee markaa yani nafta aad iska quusatay oo waxa kaaga daran waxaasoo dhan yani dadka dhaga hadalkooda inantii leyla maxaa helay inantii si u qurux badnaan jirtay maxaa helay sowtan bahdilantay sowtan yani dhaga hadalka dadkeena naxariis ma laysma yidhaahaan madruuf baa haysa miyaa xanuunsanaysaa laguma weydiina qof walba wuxuu ku odhanaya maxaa ku helay ee sudigan isbedelay waa aya qofka ad u sheegaysa odhanaysa waa ayahaygu waa sidan iyo halkan ay maraysa qofna uma sheegaysa markaasaad yani nac iyo warwar iyo stress iyo aan dadkii oo dhan intaan ka fogaaday isolated noqdan sida ama hadal baa kaasoo bix oo waad warami ama dadkan hadalkoodan ay ku leeyihiin ay kusii damqayaan baaba dhiba marka markaan umulaynaa sheekadii la ogaaday xaafadii ninkii inuu tallaabay oo la doondoonayo de habeenkii la baadhiga guriga marka ol dadkii aan ka karaysteen kaga jira markaasay yidhaaheen hanaga guurto hanaga baxda guriga anagu ma doono boliis iyo wax adduuniya noo soo dhawaado ma doono hanaga guurto hooyadii baa tirina inantii waa fool weyaan oo meel ma guri kartee bal intay umulayso ha suga maya ha guurto anagu baqdindiyo ma qaadi karna dagaal iyo waxba toona hanaga guurto ninkii farmasiga aan wada lahayn nin wanaagsan buu ha alla irxama u dhintay nin aada u wanaagsan buu ha laakiin dee nin baqdina hayso anigoon bas waan yeeli lah ninkiina waa kaydhi leyle waxaad yeelisaa farmasiga mana iman kartid agtiisana ha soo marin anaa biilka iyo lacagta wixii biiladka kaa siiniy halkaa ka qaado laakiin ha ii imanin yaan laysku keen arkin ha isoo agmarin y yaan laysku keen arkin gurigii layga saar baqdintan aan ku jiraa ummadii oo dham waatan qof waliba hadal lagugu tuurayo markaasaan isolated noqdo marka alla keli dee hooyadii gurigooda i dawaayo intii dhakhtarka aan ku jiray aan aan umuleen dhakhtarka ku jiray laba cashan ku jiray ayay qoladii tiri qamari iminka naga gur alaabadan guriga naga gur kirana kaama doono waxna kaama doono haddii kale anaga xabad xabad kuugu soo tuurino dibadda kuugu soo daadinina naga guro guriga gurigiiba adiga hooyadii waxay isku soo laalaabeen oo waxay xidhaaniyo maqsin guriga hooyadii baa maqsin lai baneeyo gurigiiba kumaa noqonba gurigaygii gurigii hooyadii baa nimi gurigii isagii wuu tegay warwar baqdin qaxar yacni anigoo shaqaysan jiray oo dee qof shaqaysan jiray oo gacanteeda wax kuleys u bixi jirtay tiina la diiday ninka wuxuu igu odhan jiray farmasiga caruurtana hay soo dirin walaalada hay soo dirin oday waashmaan ka ahaa ayuu iigu soo dhiibi jiray laba boqol oo shilnoo soomaaliya odaygaasina wuxuu ahaa dadka ethoobian buu ahaa hiwa races maqli jirta markaasuu yidha so kibirkii iska maydaan daaday so sidan maydaan yeeli jirin soo idinku maydaan ninkii shaqaysan jiray bal sidaad balsaad u eg tahay de bal maxaa de hooyadii waa kori jir war maxaa kaa kala adig haddana waxaan ka baqan jirna haddaa hadal tida ahaan wiidin ashkatayn oo wiidin soo sheegi wada ka cadhaysaan baliiskan buu tegi shib waan iska aamusna wax walba iska liqa waa aniga iyo hooyadii cid kale oo bini aadana og waxa aan ku jirno turki reerkooduna burcay deganayno hargeysa may deganayn oo waxba kamay warhaynin cid bini aadana og ma jirto waa labadeeda dibadda markaan usoo baxnana waanu qoslayna waanu dhoolla cadaynayna guriga markaan soo galana ilaahunbaa calooshayda siday u gubanaysa markaasaan yaa anagoo dee sa yacni stresska iyo qaxarka iyo baqdinta iyo duruufta aqalkii layga soo saaray farmasigii wixii adduunkiisa soo wada xidhay wax waliba ay soo koomeen ay soo celideen waxa kaaga daran baqdinta goormaa lagu xidhay goormaa lagu xidhay goormaa lagu xidhay carruurtan baad eegi jiran surin jiray kuwana aabahood ka tagay iyaguna mahooyi waayi doonaan maxaa tala deedna werwer adu waxaan hadalka ugu daaline anoo tabaneeye casho markaa umulan oo maqalayna markaa inuu turki tallaabay oo layidhi wuu tegay ayinba galab casara afartii markay ahayd waaba kiyo taxiska la socdo intuu soo taxi gurigiisoo hor istaagay saaba turkeeba kasoo degay ilan maxadin wallaahi waan istaago waxaan garan waayay inaan riyoonayo in ay run tahay inay been tahay inay yaabaa ilaahay keena hooyadii waatay aan labadeedii istaagay cid kale ma oga xaafadani wax soconayn dadku waa wada basaasiin iyagu iyagoo wada somalilandara ayaa kulli wada basaasiin yihiin waad arkaysaa waxa meesha taagan iyo waxa dhibaatada taagan markaasaan yaab ilaahay keena war maxaa kusoo celay waa nabad qaba hawlaana socdaa waa noqonaya waa kaasoo kamaba qasnaba isaga maba moodidba in ay waxana haysta iyo waayaha taagan aan umaba bilownaba waxbaan hadalka ugu daalana ama wuu nala joogay habeenba gurigii noogu hoyday wuu tegay markaa markaan wareegtaan kuri maxaad u socotaana hawlan baan uu soconaa wili waan iska joogaa marka aniga niyadayda waxa uu iga dhaadhiciyo ku jirta keebaa lagu qaatay inaad anigoo kula joogo halkanoo dee habeenkii ku yimaada iyo anigoo dee ku maqnaada oo tallaabo etoobiya ku maqnaanood weligaa iba aragba keebaa lagu qaatay marka aniga da-daydu waa afar iyo labaatan markaa markaasaan ku waxaa laga qaatay aduu la joogo dee waabad maxay haydeen waabad isarkaynaabo dee carruurtii baad arkaysaa waabad joogtaaga inaad moodaa dhimashadii inay inay hargeyso ku heleen inta etoobiya ku helesana xabadda dhafoorka ka saarantuu dhimanayo markaas midday sii joogeen markaasuu ii sheegay ugu yidhi aniga cabdillahi askar baa wada soconaa cabdillahi askarna halkaas guri baa la geeyey waxaa geeyey kaxeeyeen loo keliyay ismaaciil sheekh masida caale
dhegaystayaasha caalamka daafihiisa nagala socday weli halkaad nagala socotaan waa raadiyo tima cadde ood aadaaba ka dhagaysataan shabakada caalamiga ee tima cadde news network waxaan soo gaadhnay gebagabadii barnaamijka qeybtiisii afraad een xog waraysiga kula lahaa marwo leylaa bakar cabdilaahi oo ah mujaahid cabdisalaan turki marwadiisii barnaamijyadan waxaa kalood ka heli doontaa iyagoo bugaga iyagoo filimaba ah bugagaasi soo kalsoo kala saari doonaan xasan cabdi madar jaamac muuse jaamac sayid maxamuud yuusuf iyo anigo axmed xaaji barkada axmed hanada oo soo saari doona qeybta filimka ah intaan ku kulmi doono barnaamijkan mid lamid ah waa dhammaantii dhammaantayo oo idila hawada iskuma dhaafno haddii eebbuhu saamaxo
Say my heart.